بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن نقول احجرني بحثي أها بر الوالدين المبحث الأول أو كتر سنة رسالة حكم إهداء وحن كسو هذا الني saddex cashar casharkaani marka wuxuu noqonayaa kii afraad waana almadlab athalith madlabka saddexaad ayuu noqonayaa qodobka saddexaad waxa uuna ka hadlayaa biru lwaalideyni bacda mowtihima waalidka in baarinimo loo sameeyo oo wanaag loo sameeyo bacda mowtihimaa markay dhintaan ka bacdi halkan waxaan ukeen waxaan keenaynaa saddex xadiid oo gaagaaban laakiin insha allahu tabaaraka watacaala masaladan tafsiilkeeda waxay ku imaaneysaa mabaaxista soo socota khaasatan maadaa yantaficu lmayitu bacda mowtihi halkaa markaynu ka hadlayno in wanaag badan loo samayn karo ducadii deyntoo laga bixiyo sadaqa jaariya loo sameeyo waxyaalo badan ba halkaa inoogu imaan doona laakiin hadda waa baraarujin macnaha axaadiidtu inay ina tustay birul waalideyni in baarinimadu ay istimraar tahay oo soconayso ee markay dhimato keliya ayna waxa intay noolyihiin keliya ayna ku ekayn waa istimraar marka waxaad ogaataa akhil muslim waqtal muslima inay birul waalideyn inta aad nooshahay way soconaysaa marka adigu dhimatid umbaad xukumkii kaa dhacaya laakiin inta kale waa lagaa rabaa inaad waalidkii wanaag u samaysid hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba marka saddex xadiid baynu tusaale usoo qaadanaynaa oo ina tusaya arrinta noocaasa alxadiidu alawal waa xadiidka cabdulaahi bni cumar bni khadaab radia allaahu canhuma allah ka raali noqday cabdulaahi bni cumar ayaa waxaa la yidhi wuxuu ahaa safar oo madiina ayuu ka safray markaasuu wuxuu u socday maka madiina iyo makana waa masaafo baciida aada iyo aad bay u kala fog yihiin waa dhowr boqoloo kilomitr waa meel kala fogwa marka waxa uu watay oo uu ku safrayey berigaa dee baabuur iyo waxaa ma jirin diyaaradee waxa uu ku safrayey neef geela iyo dameer marka geela marka la fuulo oo lagu socdo waa lagu daalaa xoogaa markii la raba in la nasto dameerka ayaa lagu socdaa waayo isaga ayaa ka dabacsan oo tartiibu soconaya marka safar buu ku jiray oo wuxuu u socday makka wa kaana lahu ximaarun wuxuu lahaa dameer yatarawaxu caleyhi uu ku nasto ayay yidhaahdeen raggii ka warinayay dameer wuxuu lahaa uu ku nasto markuu safarka ku jiro wa cimaamatan cimaamadna wuu watay qurux badan oo yashuddu bihaa ra'sa uu madaxiisa ku duubtay oo waxawey dhaqankii carabta ahaa in waxa weeye madaxa wax lagu duubto oo cimaamad bay ku duuban jireen markii ay safarka iyo wax walba ku jiraan madaxa cimaamad bay ku duuban jireen lebis bayna ahayd iyo qurux markaasaa waxa weeye isaga oo soconaya fa baynamaa yamshi fi ariiq isagoo ariiqii soconaya oo waxa weye maaragtay dameerkiisii saaran oo raggii asxaabtiisii la socdaan oo nin weyn uu yahay ayaa waxaa ka hor yimid nin acraabiyo reermiya ayaa ka hor yimid markaasuu gartay markaasuu yihi alasta ibni fulaan war ma tahay buu yidhi ina hebel ina hebel hebel ma tahay oo hebel hebel ma ku dhalay su yidhi nacam haa waay dhalay haa ina hebel hebel baanahay dameerkiibu intuu ka degay buu yidhi kor dameerkan qaado oo dameerkan ku soco oo ku safar ila ninkan waa iska lugaynayay oo reer baadiyo ah dameerkan qaada buu yidhi oo rakuub ka dhigo cimaamaddii quruxda badnayd oo waxa weeye madaxa ugu xiraynna intuu furay ayuu madaxa ugu duubay oo yidhi ku xira madaxa oo waxa weeye ku safar labadiiba uu isugu daray ninkii markaa waxa weeye waa qaatay waa iska tegi waa la kala socday asxaabtiisii baa waxay ku yidhaahdeen marka la socotay cabdullaahi ibni cumar ghafara allaahu laka ilaahay kuu dembi dhaafee maxaa saa u samaysay dameerka aad ku nasan jidhay cimaamaddii madaxaa ku xihan jirtay ninkan reer miyi weeye wax yar baa ku fillaa markaasuu xadiidkan sheegay cabdullaahi ibni cumar markaasuu waxa uu ku jawaabo wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul ina min abara albiri an yasila arajulu ahlawuddi abiihi bacda an tawallaa baarinimo waarid loo sameeyo waxa ugu fiican min abara albiri macnaha baarinimo aad samaysid ood waaridka u samaysid waxaa ugu wanaag badan oo ugu fiican midda aad u samaysid waxa weeye dadkii uu aabbahaa jeclaa dadkii hooyadaa jeclayd dadkii waalidku jeclaayeen oo waxa weeye asxaabta la ahaa oo ay saaxiibada ahaayeen oo walaalnimadu iyo qaraabadu ka dhexaysay inaad xiriirisid oo wanaajisid ayaa baarinimo ugu wanaag badan markuu dhinto waalidka ka bacdi xadiidkaas oo waxa weeye imaamu muslim warinayo waxa uu ku tusayaa oo si waadixa kuu tusayaa in marka uu qofku waalidki dhinto inuu baarinimadii sii wadi karo oo waxa weeye uu samayn karo inuu xiriiriyo dadkii uu jeclaa waalidkii ama aabbihii iyo hooyadiiba waa isku mid sida aynu ku sharixi doonno qowlka imaamu nawowi sidoo kale waxaan raacinaynaa kaa imaam muslim baa weriye xadiid oo sidoo kale uu soo saaray isagana ibnu xibbaan fi saxiixihi wa saxaxahu sheekh albani raximah llahu tacaala fi saxiixa waxa uu leeyahay xadiidkana can abi burda ayaa waxa uu leeyahay qadimtu lmadiina madiine ayaan soo galay fa zaaranii waxaa isoo booqday cabdullaahi ibni cumar ayaa cabdullaahi ibni cumar baa isoo booqday oo gurigeyga iigu yimid oo isoo booqday fa qaala markaasuu wuxuu igu yidhi cabdullaahi atadrii ma garanaysaa sababta aan kuu soo booqanayo lima zurtuka ma garanaysaa sababta igu kaliftay inaan kuu soo kaco oon kuu imaado oo ku karaameeyo kusoo booqdo markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi laa maya ma garanayo ii sheeg fa qaala cabdullaahi ibni cumar waxa uu yidhi nebigaan ka maqlay calayhi salaatu salaam oo odhanaya man axabba an yasila abaahu fii qabrihi falyasil ikhwaanahu qofkii jecel aabbihii oo dhintay oo qabri ku jira inuu xiriiriyo oo wanaag u sameeyo falyasil ikhwaana ha xiriiriyo dadkii asxaabta ula ahaa oo walaalnimadu ka dhexaysay markaasuu waxa uu yidhi wa kaana bayna abi aabbahay cumar iyo aabbaha waxaa ka dhexaysay ikhaa'un ay macnaha walaalnimo diiniya iyo waxa weeye saaxiibnimo iyo jacayl ay isjeclaayeen asxaab bay ahaayeen aabbaha iyo aabbahay baa saaxiib ahaa oo waxa weye isjeclaayo walaalnimo ka dhexaysay ukhuwa diiniya kii horena xadiidkii horena saasoo kale waxa uu yidhi nin marka wuxuu ugu jawaabay ninkan caraabiga oo ad arkaysaan aabbihii iyo aabbaha aabbihii wuxuu ahaana buu yidhi kaana sadiiqan licumar cumar buu saaxiib la ahaa oo baadiyaha uga imaan jiray oo waxa weeye wanaag baa ka dhexeeyeyoo waxbuu u keeni jiray se waxbuu siin jirayoo saaxiibni baa ka dhexaysay idan marka labadaa xadiidba cabdilaahi ibni cumar laga warinayo waxa ay tilmaamayaan sida uu u tadbiiqiyey buu ina tusayaa cabdilaahi ibni cumar sida uu u sameeyey oo axaadiidtii nebiga marka uu maqlay sida uu u sameeyey waad u jeedaan cabdullahi ibni cumarna waxaa la yidhaahdaa waa ashaddu saxaabati itibaacan lisunna waa ninka sunnaha aad iyo aad xadiid walba inuu ku camal falo ayuu isku dayi jiray sidoo kale wuxuu leeyahay imaamu nawowi markuu xadiidka hore sharaxayo oo waxa weeye xadiidka hore uu sharaxayo labada xadiid waa isku macne waxa uu leeyahay xadiidkan wuxuu ku tusayaa fadliga iyo wanaagga uu leeyahay oo silatu raxim inay tahay istimraar in waxa weeye la wadayo oo waxa weye maaragtay ay soconayso xiriirintii waaridkii oo dhintay marka aabbihii baa la sheegay hooyaduna waa la mid marka yaa la xiriirinayaa aabbaha cidduu asxaabta la ahaa cidday waxa weeye saaxiib ahaayeen cidday wada dhalasha ka dhexaysay cidday waxa weeye isku maaragtay sadiiqnima ka dhexaysay dadkaasoo dhan baa la xiriirinaya hooyadiina sidoo kale hooyadiina sidoo kale cid alla ciddii ay hooyaduna waxa weeye asxaab la ahayd iyadana saasoo kalea loo xiriirinaya waxaana waadix ka dhigaya oo sii caddaynayaba xadiidu caaisha radia allahu canha oo imaamu muslim uu werinayo waxay leedahay kaana nabiyu sal l slam idaa dabaxa shaatan madiinuu joogaa had caaisha ka warinaysa madiino nebiga oo jooga hadduu neef gowraco oo maanta neef la qasho wuxuu odhan jiray arsiluu wax uga dira qeyb hilibka uga geeya waxa weeye ilaa khalaa'ili khadiija gabdhihii reer maka ahaa oo waxa weeye dee soo haajiray oo waxa weye khadiijo waa dhimatay markay ku dhimatay laakiin asxaabteedii dadkii ay isjeclaayeen oo saaxiibada ahaayeen oo nebigu yiqiinay ayaa qaarkood soo haajireen oo waxay joogaan madiina markaasuu halkaasuu ka xiriirinayaa oo waxa uu leeyahay khadiija maadaama ay dhibatay nebiguna aada iyo aad u jeclaa una wanaajisay dhinac istaagtay oo waxa weeye u hiilisay maalkeedii iyo waxa weeye maaragtay nolosheedii oo dhan u hurtay ayuu nebiguna waxa uu jeclaa inuu dadkeedii iyo cid alla ciddii ay saaxiib laahaydba u xiriiriyo imaamu muslim baa xadiidkaana warinaya khulaasatlqowl waxay tahay waxa uu xataa imaamu nawowi ku darayaa almashaayikh raggii xataa cilmiga ku bara diinta macalimiinta kulli cid alla ciddii waxa weeye kugu lahayd wax in saa loo xiriiriyo cid alla ciddii aabbaha xiriir lalahayd in la xiriiriyo wixii hooyada xiriir lalahaa la xiriiriyo waxaasoo dhan waa wanaag iyo silatu birulwaalidayn waa silatu raxim waa birulwaalidayn wanaaggaasoo dhan baa laga helaya marka insha allahu dib bay inooga imaanaysaa waxyaalo badan oo waaridka loo samaynayo waa gaari doonaa laakiin hadda baxhigan saddexda axaadiis un baynu kaga gudbaynaa insha allahu tabaaraka watacaala inoogu filan waxay inoo caddaynayaan istimraaru biri lwaalidayn bacda mowtihima walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin